degmada xudur waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday olole qaran lacag ah loogu ururinayo sidii dib u dhisa loogu sameyn lahaa kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ugu horeeyaan waddooyinka buundooyinka iyo goobaha danta guuda ee bulshada ah loogu adeego kuwaas oo muddo dheer burbursanaa guddiga horumarinta degmada xudur ayaa shirkadda isgaarsiinta somtel kala wareegay lacagga dhan laba kun oo doolar oo shirkadda uga qayb qaadanayso isxilqaanka lagu dhisayo laamiga magaalada xudur si ay qeyba uga noqoto dhismaha waddooyinka ee hadda ka socda xudur kaasi oo dad badani ay qeyb ka qaadanayaan gudoomiye ku-xigeenka guddiga horumarinta degmada xudur cali aadan ayaa ka warbixiyey deeqdan lacagta ay lagu wareejiyey iyo waxyaabaha ay ku qaban doonaan isagoona u mahad celiyey shirkadda isgaarsiinta somtela wali baahnaa guddigii qaraan aruurintii laamigii yana sabsafoorkii yana waligeega taaridaataatu unaku qaadnay shirkadii samtel beesa qaraani oo nuku fadaani oo hana siyan lama kun doolar hana siyan iyaantu sheegni waliba niili roogee niki wareejina fadaana gudoomiyii maarna lankisa oo ninkaabalsanaay aqoonka odlanka shabaay iya niili rooga guddiga kaleen dadkas qargaasamu marka waliba haku qaadnay shirkadiyaadee dhoorkood maduuna kanagani kabaada marka oranaata waa rajo kale una kulahayni wale maarina hanay wareejeena geeka yo wale hanay wareejeena lama kun doolar yala hanay wareejii lamada kun doolar yeego maarina tangatala argaw ya ununa marlamaad wali ka wareejaane marbuna laa wareejaane marbuna laa qaadana sawirkaasa lageliyaay saafada lanseeday dadka koonga langashabaa lanweeday guddigana qiibaku kuwaasi ee guruubad way baan soo baheena sad guruub yalla abdullah karuuriyay un guruub eewaana marna wali ah gudoomi guleenkii ahaa ee wali wareejiyo hanageegani dadka dajar noosan gudigees qargaasan lamadi kum weesada aytay un haqaani yayeedo anqarsoonayne muuga la argaw ya dhiiban hatana wali inkuweerana kawareejiyane gudoomihii oo maadhagna neenhaayi akoonka neenhaayi ya kawareejiyaan markaati ay dhaabsheena kalasgaragaasaw saxaafad yargoorna dadkii han na siyay beesahaasa na siyay shirkadaasahayna maadsantigalana markowaad marlamaad maadsanyin degmada xudur ayaa waxaa xilliyadii ugu dambeeyey ka socday horumarinta iyo dhismaha waddooyinka magaaladaasi